Dowladda Finland ayaa sheegtay in si ku meel gaara ay u hakin doonto dhammaanba codsiyada uga yimaada qaxootiga magangelyadoonka ee ka imanaya gaar ahaan dalalka Soomaaliya iyo Ciraaq waxaana suuragal ah in ay ka dhalan karto arrintan in dib loo celiyo qaxootigaasi laguna celiyo dalalka ay ka yimaadeen. Waraysi gaar ah oo v o a Soomaali ay la yeelatay madaxa waaxda socdaalka ee dalka Finland haweeneyda lagu magacaabo Jana Vuorio ayaan ugu horreyn weydiiyey go'aankan cusub ee Finland ay ku doonayso in qiimeyn lagu sameeyo xaaladaha amni ee dalalka ay ka imanayaan qaxootigan oo Soomaaliyana ay ka mid tahay waxaana ay tiri dalkan Finland waxaa korodhay codsiga dadka magangelya doonka ah sanadkan waxaan qaban jirnay saddex kun ilaa afar kun oo codsi ah hase yeeshee sanadkan waxaa toddobaadkan oo keliya aan qabannay afar kun oo codsi ah inta badan dadkan waa qaxootiga ka imanaya dalalka Ciraaq iyo Soomaaliya waxaa soo raaca Siiriya iyo Afghanistan waxaan si joogto ah u eegnaa qiimeynna aan ku samaynaa dalalka ay dadkani ka yimaadaan annagoo natiijada aan helno ku salayn doona go'aanada aan ka qaadan doonno dadkan magangelya doonka ah qorshuhu waxa uu ahaa in sanadkii hore aan ku dhaqaaqno hawshan hase yeeshee dib ayuu nooga dhacay waxaa kaloo aan weydiiyey haweenaydan xilliga ay bilaabayaan qiimaynta ay ku samaynayaan xaaladaha amni ee dalalka qaxootigani ay ka imanayaan waxaana ay tiri xilliga aan bilownay qiimayntan waxay ahayd koob iyo labaatankii bishan oo aan war qoraala soo saarnay toddobaadkii hore waxaan helay warbixin hordhac ah oo ku saabsan qiimaynta aan samaynayno waxaana ay iila muuqataa in aan dib ugu noqon doonno go'aanadeenna waxaan ku qanacsanahay in muddo laba toddobaad ah aan soo gebagabeynno si aan go'aanno uga qaadanno arrintan waana soo bandhigaynaa waxaa kaloo ay sheegtay in xilli kasta ay jiraan dad lagu celiyo soomaaliya iyo ciraaq oo iyagu oggolaada ama xoog lagu celiyaba madaxa waaxda socdaalka jana vorio ayaa weydiiyey suuragalnimada in la celiyo dadka soomaalida ee magangelya doonka ah waxaana ay tiri waxaan ku qanacsanahay in ay jiraan go'aano aan lagu farxin oo durbaba aan ka qaadannay arrimahan gaar ahaan dadka ka yimid somalilan waxaan ka warhaynaa in xaaladda somalilan aysan ahayn mid lagu qiimayn karo in qofku uu magangelyo helo waxaana hadda aan eegaynaa muqdisho iyo goobaha ka agdhow waa xilli hore in aan kuu sheega natiijada waxaase cad in aan mustaqbalka magangelyo la siin doonin qof kasta oo soomaaliya ka yimaada waxaase jiri doona in qof aan qiimaynayno waxa uu isagu ka soo cararay oo gaar ahaan aan qofkaasi u qiimayno dhawaqa dowladda finland ee ku saabsan inay u kuuragelayso xaaladaha amni ee dalalka dadkani ay ka yimaadeen ayaa dad badani waxay u arkaan inay tahay arrin loogu marmarsiyoonayo in dadkaasi dib loogu celiyo dalalka ay ka soo carareen waxaana finland ay u aragtaa in gobollada koonfureed iyo bartamaha soomaaliya iyo qaybo ka mida bartamaha dalka ciraaq ay yihiin goobo lagu noolaan karo dowladda finland ayaa qaaday tallaabooyin ay ku adkaynayso xuduudka ay dhanka waqooyi kala wadaagto dalka sweden si looga hortago qulqulka qaxootiga ee qaaradda yurub waxaana sanadkan oo keliya dalkaasi gaadhay toddobiyo toban kun oo qaxooti ah kuwaas oo doonaya in magangelyo ay ka helaan dalkaasi finland kun iyo siddeed boqol oo ka mida dadkaasi ayaa la sheegay inay yihiin soomaali ridwaan xaaji cabdiweli v o a london